aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta magaalada dubai kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka ahna ra-iisul wasaaraha dowladda imaaraadka carabta maxamed bin raashid al maktuum ra-iisul wasaare rooble ayaa shalay gaadhay dalka imaaraadka uu martiqaad ka helay waxaana uu safarkiisu imanaya iyadoo isaga iyo madaxweyne farmaajo ay isku khilaafsan yihiin arrimaha imaaraadka haddaba maxay ka wada hadleen ra-iisul wasaare rooble iyo weliba dhiggiisa imaaraadku wasiirka dastuurka ee soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa ka mid ah wasiirada la socda ra-iisul wasaare rooble waxaana khadka telefoonka abudabay oo aan kula xidhiidhay ugu horreynba aan weydiiyey ujeeddada safarkooda ay ku joogaan imaaraadka carabta
waxaanu halkan ku nimi safar uu nagu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo ay ka mid ahaayeen aniga iyo wasiirro kale iyo howlwadeeno kale oo badan shalay ayaanu halkan ku nimi safarkaasi wuxuu ahaa safar ma arkaysaay rasmi ah oo aanu kula kulmayno madaxda ugu sarsareysa ee isku taga imaaraadka carabta waan gartay
marka ilaa hadda yaad la kulanteen se haddaad qodob kow iyo labaad tidhahdo maxaad ka wada hadasheen in la taaban karo
walaal kabacdi markii si maamuus sare leh lanoo soo dhoweeyey ilaa hadda waxaanu la kulannay madaxweyne ku-xigeenka ahna ra-iisul wasaaraha iyo xaakiimka imaaradda dubay sheekh maxamed aid ayaanu la kulannay welina safarka iyagu muu gebagaboobin oo waa sii joogaynaa waye kulankaa haddaynu eegna madaxweyne ku-xigeenka aad la kulanteen maxaad ka wada hadasheen imaaraadku muxuu idin kala hadlay idinku maxaad kala hadasheen
wal sida aad ogsoon tahay labadan dal waa laba dal oo cilaaqaad qoto dheer oo taariikhiya leh oo laysla qirayo labada dhinacba mawduucdii aanu ka wada hadalnay haddaan kuusoo ururiyo waxaa ka mid ahaa hagaajinta iyo markasa ay dhiirigelinta xiriirka labada dal u dhexeeya taariikhiga ah iyo sidii hore wadi lahaa caam ahaan waxaanu kaloo si gaara u dul istaagnay mawduuc run ahaantii xilligiisii la joogo oo ah bal sidii wax laysaga oran lahaa looguna gurman lahaa dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay haatan ku habsadeen run ahaantiina xoolahoodii iyo beerahoodii iyo naftoodiibana ay aada u saamaysay mawduucaas oo ahmiyad gaara u lahaa xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha oo nagu hogaaminaya halkan aad baanu uga wada hadalnay waxaa kaloo iyana xusid mudan in aanu ka wada hadalnay arrimaha ganacsiga iyo arrimaha socdaalka ee labada dal u dhexeeya waad ogtihiinoo soomaalidu halkan xag baaci mushtari iyo xag dhaqan dhaqaale xidhiidh iyo isfalgal ballaaran ayaa ka dhex dhaca labada bulsho khaasatan xagga ganacsiga iyo maarkaysa iyo socdaalkaba marka arrintaana bal sidii oo dirdirgelin lahaa loona hagaajin lahaa baanu wax iska niri iyo caam ahaan arrimo kaloo iyana dee la xidhiidha iskaashiga labada dal waayo wasiir xidhiirka labada dal iyo iskaashiga labada dal baad soo hadal qaaday waynu ogeyn xaaladda imaaraadka iyo dowladda soomaaliya xiliyo kala duwan ismaandhaaf baa dhacay waxaa ugu dambeysay lacagtii waddanka imaaraadka ka xanibnayd oo maalintii ugu dambeysay haatan maxkamaddii ay amar dib u soo saartay in aan la bixin karin ra-iisul wasaaruhu wuxuu bixiyey raaligelin madaxweynuhu go-aanka halka ku istaagay waynu ogeyn hadda safar baad halkaa ku joogtaan madaxweynuhu halku ka taagan waa la ogyahay ma waxbaa isbedelo heshiis baa imi mise idinkaa maxaan ku idhadaa go-aankan qaatay ra-iisul wasaaraha iyo kooxdiina halkan tagtay
adeer taariikhdii hore dee waad ogtihiin dadkuna waa ka dharagsan yihiin anigu hadda de waxaan kaaga warramaya safarka iyagan hadda halkan aanu ku joogno iyo mawduucyada aanu ka wada hadlayno waa inaha aan kusoo ururiyey marka mawduucaan qodobkani kuma jiro qodobadaad ka wada hadasheen
qodobo fara badan oo la xidhiidha cilaaqaadka iyo hagaajinta cilaaqaadka labada dalba laga wada hadlay baan ku yidhi sida aan kuugu hormariyeyba wagaag doorasha shirarkuna weli waa noo socdaano hadda u malayn maayo dee tafaasiil kale oo intaa dheer inaan maaragtay waa hagaag wasiir waynu garan waynu garan karnaa koley qodobadaa dambe waxaad ka wada hadashaan waa dee wadan waad bulshada waad la wadaagi doontaan laakiin soomaaliya doorashay u socotaa waxaa la tilmaamaa in imaaraadka iyo dowladda gadar inta badan laba dhinac ay kala maraan qodobada aad imaaraadku idin kala hadla ama idinka laftirkiina ay idinku jirto qorshaha ma ka mid taha arrimaha doorashada inaba ma jirtaa adeer waa lala socdaa guud ahaanta soomaaliya hadda inay doorasho ku jirto weliba doorashadiina meel wanaagsan ay marayso oo xildhibaanadii aqalka sare oo konton iyo afar ah iyo ilaa hadda sideetameeye in kusoo dhow ama toddobaatan iyo dhowr oo ah xildhibaanadii aqalka hooseba in in in maarkaysa ay la doortay inta kalena dhowaan ay soo dhammaystirmayaan dalalka aynu saaxiibada nahay labada aad xusta iyo kuwa kale ee daneeya arrimaha soomaaliyaba dee waxay jeclaan lahayn doorashadaas inay maarkaysa ay si deg dega ku dhammaato oo dowladnimada iyo dabadhiska qaranka soomaaliyeed oo halkaa kasii xanaqa marka imaaraadku midii caddeeyey mowqifkiisa inuu doonayo doorashadaas inay dhammaystiranto qayb ka noqonayo dee caam ahaan doorashadaasi inay dhammaystiranto dadka jecel bay ka mid yihiin
wagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa wasiirka dastuurka ee soomaaliya saalax axmed jaamac oo khadka telefoonka igu warramayey isagoo ku sugan dalka isu tagga imaaraadka carabta kana mida wafdiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya booqashada halkaasi ku maraya